warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warkasta waxaan ba idinkugu haya waxaa ka mid ah madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka oo la filayo inuu iscasilo qaar ka mid ah saraakiisha shirkadda korontada ee gaarisa oo baaritaanno wajahayo iyo qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho oo saaka xihan kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdu waa labada bisha labaad ee februaayo sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan idinkugu hayna warka subaxnimo kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka looga arimiye state house ee magaalada nairobi inzako wita ayaa lagu wadaa in uu xafiiska baneeyay xilli uu shalay waa xilli uu xalay waraysi gaara siiyey telefishinka maxalliga ayuu wita hoosta ka hariiqay inuu doonayay inuu u tartamay xilka barasabka ismaamulka machakos xeerarka doorashooyinka ee dalka ayaa qeexaya in shaqaalaha dowladda ee daneynaya jagooyinka siyaasadeed in ay iscasilaan ugu dambeyn sagaalka bisha labaad ee sanadkan oo ah waa oo ah lix bilood ka hor odaynta guud madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada dalka ayaa dhanka kale xusay in hirgelinta mashaariicda horumarneed ee dowladda dhexe ay u socdaan sidii loogu talagalay waxa uu waxba kama jiraan ku sheegay dhaliilo maamulka jubilee loo jeediyey ee ah in uu hakad ku yimid dhaqangelinta qorshayaashii horumarneed tan iyo markii la bilaabay geedi socodka sharci beddelka ee b b i da guddiga ammaanka ee ismaamulka gaarisa ayaa baaritaano ku sameynaya howlwadeeno ka tirsan shirkada waa shirkada korontada dalka ee k b l c ee dowladee deegaankaas saraakiisha ayaa lagu eedeeyey in iyagoo kaashanaya dadka ka shaqaysta biraha laga soo saara agabka kala duwan ee ay carqaladeeyeen bixinta adeega korontada ee gaarisa sidoo kale waaxda dambi baarista ayaa dabagal ku sameynayso qandaraasyo ay shirkadda bixisay oo tuhun la geliyey guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulka gaarisa ayaa arrintan warbaahinta uga waramay isagoo wacad ku maray in dhammaan dhinacyada ku lugta leh tallaabo sharciyeeda laga qaadi doono
kutoa kuanzisha uchunguzi mara moja, hasa kulenga wale maafisa ambao wanafanya ndani ndani ya Kenya Power, kwa sababu hii kazi inafanyika tu chini ya wale watu ambao wana, wanaelewa vizuri. Huwezi kutarajia mtu ambaye hana ujuzi yote ya kufanya hii kazi kuja kufanya hiyo kuiba na kadhalika. Na kwa hivyo tumetoa akizo watu wachache wachunguzwe haraka iwezekanavyo, na wakipatikana kama wako na makosa watashikwa na wapelekwe kotini ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu mamnuucay ka ganacsiga bir waa bir qalaxa kadib markii ay soo baxday in la waxle waa waxyeeleeyo kaabayaasha dowladda oo ay ka midka tahay agabka isgaarsiinta
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ciidamada booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saakayla sheegay inay xireen wadooyinka qaar ee muhiimka ee magaalada muqdisho goobaha la xiray ayaa waxaa ka mid a laga soo bilaabay isgoyska jubba ilaa iyo isgoyska ceelgaabta ee degmada xamar jajaba laamiga buundada koowaad ee ceelgaabta waxaana ciidamada ay gaadiidka noocyadiisa kala duwan u diidayaan inay isticmaalaan wadooyinkaas sababta xiritaanka wadooyinkaas ayaa waxaa lagu sheegay in maanta xarunta dugsiga tababarka jenaraal kaahiye ee iskuul bolosiya lagu qabanaya doorasho lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada waqooyi ciidamada booliiska ayaa la sheegay in ay caado ka dhigteen inay xiraan wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho markii doorashada xildhibaanaha golaha shacabka la qabanayo iyo markii madaxdu ay u dhoofayaan dal kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada ku dhaqan degmada golgodob mahadcelin kadib wasiirka ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada u sheegay in loo baahan yahay in laga wada qeyb qaato horumarka magaalada galgudub nabadoono iyo mas-uuliyiin madasha ka hadlay ayaa qaarkood sheegay in baahiyaha magaalada ka jira markaasi sheegay baahiyaha magaalada ka jira iyagoona wasiirka uga mahadceliyey matalaada uu deegaanka u sameeyey
horta ayraboorka inaan u baahannahay way sogna ilaahna waa ogna ilaahay baan idinku dhaarshay dhulku ilaah baa leh laakiin dad dhul badan sheeganaya ina ku jira haddaynaan lahayn hal qofa oo quuri kara meesha danta ummadda ku jidha aan wakiilkan ka nahay in uu yidhaahdo waa baxshay dadka hortiisa maanta inuu ka yidhaahdo haddaynaan heli karin waxaan isugu imaanayno iyo waxaan raadinayno midna wax jira maaha innaguna ma jiri doono Een, waxaan hambaliyo iyo bogaadin u ji- u soo jeedinayaa wasiirka een, inoo yimid wasiirka federaalka walaalkeen Een, waxaan leeyahay een, ilaahay sharafka kor ha ka yeelo waxay ka muuqanaysaa isagoo hadda muddo badan aan wasiirka ahayn oo sidii hadda loo loo sheegay nabadgoonku sheegay muddada joogay inta uu dadkiisa ama soo booqanayo ama uu jecel yahay inuu wax u qabto duulista hawada ee dowladda federaalka mudane eh, duraan axmed faarax cali marka in badan buu wuxuu ku soo noqnoqday deegaanka kan kolley intaa uu joogay wuxuu noo yimid shan jeer shantaa jeer een, waxaan aragnay oo asaga ku aragnay baan uga markhaati kacayn
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo dhankiisa hadlay ayaa mahadcelin kadib ah waxa uu sheegay in wax u qabashada bulshada deegaanka golgodob aysan ka ahayn ah, kaambayn balse ay ahayd mas-uuliyad isaga saaran doorashadii garoowe iyo howlaheedii taas hadda waa waa tan qaba- qaarkeedna dhaafay ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inaysan ugu noqon maxaa la yidhaha mushkilaha dadka iyo degaanka soo dhex gashay inaysan noqon marka hadda waxaan rabaa inaan iyada laftigeeda kala tashadaan idhaahdo war aniga kursigii waa i dhaafay oo hadda kursigii ma haysto haddana laakiinse mas-uuliyad baa i saaran oo meeshaan joogo bil iyo laba bilood waxa keen baa laga yaabaa inay ii harto war haddii reerkii weli diyaar loo yahay oo degaanka diyaar u yahay oo erboorkii la rabo in la dhiso hadda weli waa soo taaganahay maxaa la yidhaahdaa haddii diyaar loo yahay hadda dadkii degaanka u fakerahayo oo ahlalxalli walcaqdiga waa adinka haddii maxaa la yidhaahdaa loo helhayo dhul wanaagsan oon cidna aysan ka dabaqaylinayn oon cidna loo ogeyn oo hebel baa lahaan jiray iyo heblaayaa lahayd aan ahayn oo meeshaas loogu talagalay haddii diyaar loo yahay aniguna diyaar baan ahay dowladda maraykanka ayaa dalbatay in golaha ammaanka ee jimciyadda khuruumaha ka dhexeysa uu maalinka khamiista ee toddobaadkan yeesha kulan deg dega xukuumadda washington ayaa dooneysa in laga arrinsado tijaabada iyo adeegsiga gantaalada ee kuuriyada waqooyi axaddii ayay ahayd markii xukuumadda pyongyang ay shaacisay in ay in ay adeegsatay mid ka mid a gantaalada balastikada ee ridada dheer ee Hwa- huangsong labiyo toban gantaalkan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu cuslaa ee la adeegsada tan iyo sanadkii labada kun toban iyo toddobadii tallaabadan ayaa lagu sheegay midda waa midii toddobaad ee ay kuuriyada qa- kuuriyada waqooyi qaaday tan iyo bilowgii sanadkan